warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka aan idinkuga hayno waxaa ka mid ah wasiirka waxbarashada oo sheegay in qeyb ka mid ah fasalada cusub ee loogu talagalay manhajka waxbarashada ay diyaar noqonayaan horaanta sanadka soo aadan baarlamaanka dalka waxaa loogu baaqay inaysan dadejin ansixinta xeerarka xisbiyada ee laga muransan yahay dowladda soomaaliyana waxay soo saartay habraacyada looga hortegayo cudurka covid-ka subax wanaagsan dhegeystayaal intaas waa qaar ka mida qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo talaada taariikhdan ay ku beegantaha sadey labaatanka bisha labaytanaad labada kun iyo labaatan iyo kow qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada madaxa xisbigan kenya maada karowa ayaa waxa ay xubnaha golaha qaran ee xeerdejinta dalka kula talisay inayna dadejin meelmarinta xeer wax looga bedelayo xisbiyada wadanka ka jira beri ayaa lagu wadaa in baarlamaanka uu ka doodo hindise sharciyeedka qeexaya in xisbiyada siyaasadeed ee dalka loo bedelo isbahaysyo karowa ayaa waxay hoosta ka xariiqday in loo baahan yahay in ansixinta xeerkan lagu saleeyo ogolaansho laga helay dhinacyada kala duwan ee siyaasada wadanka ku shaqada leh wasiirkii hore ee wasaaradda cadaalada kenya ayaa waxay xustay in hindisaha baarlamaanka horyaala uu si deg deg ah loo meel mariyo ay meesha ka saari karto guulihii horey loo gaaray ee dhanka maareynta axsaabta siyaasadeed ee wadanka wasiirka wasaaradda tacliinta ah ee dalkani kenya rofesor george mugoha ayaa xaqiijiyey in shan kun iyo laba boqol oo ka mid ah fasalada cusub ee loogu talagalay hirgelinta manhajka cusub ee waxbarashada c b c ay diyaar noqon doonaan bisha afraad ee sanadka labada kun labaiyo labaatanka waxa uu qorshuhu yahay in la dhiso ilaa toban waa toban kun oo ah fasalada cusub si dowladda ay ugu guuleysato barnaamijka tacliinta ee la rumaysan yahay in uu ardayda kasoo dhisaya dhinaca xirfadaha magoha ayaa waxa uu shaaciyey in dhismaha fasaladaasi lasoo gabagabeyn doono dhammaadka bisha soo socota wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka oo warbaahinta kula hadlayay ismaamul goboleedka mombasa ee gobolka xeebta dalka ayaa sheegay in dhammaan qandaraaslayaasha mashruuca fulinaya ay iyaguna shaqooyinkooda bilaabeen waxa uu ku celceliyey in dowladda ay ka go-an tahay sidii looga dhabeyn lahaa dhaqangelinta manhajka cusub ee waxbarashada c b c kaasi oo la rumaysan yahay inuu ardayda kasoo dhisayo dhinaca xirfadaha islamarkaana lagu bedelay manhajkii horey muddada dheer dalka looga soo isticmaalayay
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo saartay habraacyada rasmiga ah ee ka hortaga iyo xakameynta caabuqa korona gaar ahaan nooca cusub ee macron oo isagu dunida si aad ah ugu faafaya si bulshada looga badbaadiyo khatarta fayraskan dilaaga ah qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa bulshada lagu faray inay qaataan tallaabooyinka caalamiga ah ee ka hortaga iyo xakameynta covid nteen kuwaasi oo ku talinaya islamarkaana wasaaradda caafimaadku ay soo jeedineyso in lagu dhaqmo dowladda federaalk soomaaliya waxay si dhow ula socotaa xaaladaha covid nteen gaar ahaan heerka uu marayo guud ahaan wadanka gudihiisa iyo dibaddaba habraacan cusubna wuxuu imaanayaa iyada oo ay sii kordhayaan khatarta soo cusboonaatay ee covid-ka ee ka dhalatay nooca cusub ee loo yaqaano omacron sidaas awgeed waxaa muhiim ah in la raaco dhammaan habraacyada iyo habmaamuuska horseedi kara in laga hortago oo la xakameeyo cudurka sidoo kale wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalk soomaaliya waxay soo bandhigtay tallaabooyin si loo dhimo faafitaanka mawjada cusub ee covid-ka guud ahaan dalka iyada oo tixgelinaysa dowladdu siday sheegtay xaaladaha kasoo cusboonaaday dunida ee la xiriira mawjada cusub ee macron waxaana ay fartay dadweynaha guud ahaan inay u hogaamsamaan xeerarka iyo habraacyada cusub ee lasoo saaray habraacyada cusub ee dowladda soomaaliya wasaaradeeda caafimaadku ay soo saartay waxaa kamid a kow in eh, ay ka fogaadaan dadka dhammaan meelaha ay isugu yimaadaan bulshada sida garoomaha ciyaaraha isboortiga banaanbaxyada dadweynaha aroosyada iyo dhacdooyinka kale ee lamidka ah haddii aysan ahayn mid aada muhiim u ah haddii kulamada noocaas ay dhacaan dhammaan tallaabooyinka kahortaga covid sagaal iyo toban ee lagama maarmaanka ah iyo baritokoolada kale in la wada raaco sidoo kale waxaa ee, ee, lambarka labaad ay ku sheegtay wasaaradda caafimaadku dhaqdhaqaaqyada gaadiidka dadweynaha waa la ogolyahay rakaabkana waxaa laga doonayaa inay u hogaamsamaan kala fogaanshaha bulshada iyo xirashada afxirka saddex waa in dadweynuhu ay xirtaan afxirka ayna dhowraan kala fogaanshaha dhammaan goobaha ay bulshadu ku kulanto sida suuqyada masaajida maqaayadaha hoteelada munaasabadaha iyo meelaha kale ee lamidka ah dhammaan shaqaalaha dowladda ee aan muhiimka ahayn iyo kuwa hay-adaha gaarka loo leeyahay waa in ay guriga ku nagaadaan muddo laba toddobaada laga bilaabo sideed iyo labaatanka dhiseembar oo maanta ku beegan ilaa iyo shan iyo tobanka bisha janaayo sanadka dambe shaqaalaha daruuriga ahna inta ay shaqada ku jiraan waa in ay raacaan awaamiirta joogtada ah ee gacmo dhaqashada kala fogaanshaha iyo sidoo kale xirashada afxirka shan dhammaan shaqaalaha dowladda waa in ay raacaan habraaca ka hortegidda covid sagaal iyo toban waana in ay qaataan tallaabooyinka covid nineteen kuwa isku arka calaamadaha hargabka u eg waa in aysan shaqada imaanin ilaa iyo inta ay ka keenayaan cadaynta in fayraska covid uusan jirkooda ku jirin waxaana lagula talinayaa in dhakhtarka ay la xiriiro qofkii isku arka astaamaha ama isaga shakiya sidoo kale lambarka lixaad dhammaan hay-adaha sida gaarka loo leeyahay waxaa looga baahan yahay in ay tallaabadan waa inay tallaalaan shaqaalahooda oo ay raacaan habraaca covid nineteen oo ay dhimaan shaqaalaha marka laga reebo kuwa lagama maarmaanka ah inta kale waa inay kasoo shaqeeyaan guryaha toddoba dhammaan xafiisyada iyo meheradaha gaarka loo leeyahay bangiyada dukaamada suuqyada goobaha jirdhiska hoteelada iyo dhammaan goobaha kale ee bulshada isugu timaado waa inay raacaan tallaabooyinka kahortaga iyo xakameynta caabuqa sidaas awgeed ay hubiyaan in goobta shaqadu leedahay meel farxasho waa faraha lagu xasho iyo in ay yeelan karaan amaba ay yeelaan afxirka si shaqaalaha ay u helaan afxir inta ay shaqada ku jiraan iyo in ay kala fogaadaan ugu yaraan hal mitir midba kan kale sideed tirada ugu badan ee dadka ka qeybgalaysa aaska iyo tacsida waa in aynan dhaafin shan iyo toban qof markiiba waana in la ilaaliyaa dhammaan kahortaga iyo xakameynta ka covid-ka sida kala fogaanshaha xirashada afxirka iyo nadaafada gacmaha sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya waxay sheegtay in ay e, ballaadhin doonto xarumaha iyo adeegyada baaritaanada covid nineteen sida wacyigelinta iyo raadraaca dadka halista ugu jira in ay qaadaan cudurka wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya ayaa waxay kaloo soo saartay habraacyada dadka safarka ah waxay sheegtay kow dhammaan dadka safarka ah ee dalka ka dhoofaya waa in ay haystaan shahaado saxa oo covid sagaal iyo toban p c r negative ah taasi oo wadata ee koodhka jawaabta degdega ah oo kasoo baxay adeeg bixiye ay wasaaradda caafimaadka u idmatay taariikhda baaristu waa inay ahaataa toddobaatan iyo laba saacadood gudahood ka hor inta aysan imaanin dadkaasi meelaha ay safaradooda ku egyihiin laba howlwadeenada diyaaraduhu waa in aynan u ogolaanin rakaabka aan haysan shahaado cadaynaysa in caabuqa jirkooda uunan ku jirin in ay raacaan diyaaradda haddii ay dhacdo in rakaab aan arintaasi laga hubin oo cadaynta aan wadan uu diyaaradda raaco shirkadda ayaa bixinaysa kharashaadka la xiriira karantiilka iyo sidoo kale baaritaanada loo yaqaano p c r ee rakaabka si lagu sameynayo saddex dhammaan dadka safarka ah waa inay u hogaamsamaan tallaabooyinka kahortaga iyo xakameynta covid sagaal iyo toban oo ay afxirka wataan ee markasta sidoo kalena ay iyagu ku dadaalaan in aysan afxir la-aan noqon inta ay ku jiraan garoonka gudihiisa iyo diyaaradaba afar dhammaan rakaabka la socda duulimaadyada caalamiga ah waxaa laga baari doonaa covid nineteen ciddii laga helo mid ka mid a calaamadahaasi waxaa la marsiin doonaa baaritaano dheeraad ah iyaga oo lagu karantiili doono hoteel ay iyagu qarashaadka iska bixinayaan haddii laga helo covid-ka shan dhammaan wareega amisom iyo unugyada ilaalada qaramada midoobay ee muqdisho waa inay u hogaamsamaan habraacyada qorshaha wareega covid sagaaliyo toban si looga hortago faafitaanka cudurka loona yareeyo isku socodka gaadiidka gudaha aadan cadda international airport islamarkaana isla habraacaasi oo kale waa in ay raacaan howlgallada kale ee militariga shisheeye ee loo igmaday in ay tababaraan ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya dhammaan hay-adaha dowladda ee ka shaqeynaya garoomada diyaaradaha waa in ay iska kaashadaan sidii loo abuuri lahaa jawi aan lahayn covid nteen oo la siiyo dhammaan tilmaamaha lagama maarmaanka u ah dadka kasoo degaya ama ka dhuufaya garoomada muqdisho lix wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalk soomaaliya waxa ay ka codsatay dhammaan duulimaadyada imaanaya soomaaliya oo ay kamid yihiin unh waa u n h a s u n sos iyo e u ba in ay soo gudbiyaan waraaqahooda duulimaadyada xafiisyadana soo gaarsiiyaan maamulka caafimaadka garoonka ka hor inta aysan kasoo degin diyaaradda amaba aysan diyaaraddu soo degin toddoba musaafir aan xirnayn waa xiran karinin afxirka waa in uu la yimaado warqadda dhakhtarka oo cadaynaysa xaaladiisa amaba sababta uusan u xiran karin inta uusan dhoofin ka hor sideed caruurta da-dooda shan sano ay ka yar tahay iyo kuwa naafada ah ee ay dhib ku tahay in laga baaro covid sagaaliyo toban uma baahna shahaadada baaritaanka ee covid sagaaliyo toban p waa p c r loo yaqaano amaba afxirka intaasi waxaa lagu soo gebagabeeyey warbixinta ee lagu faahfaahinayay habraacyada ka dhanka covid sagaaliyo toban ee ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya iyadoo sidoo kalena wasaaraddu ay bulshada ugu baaqday markasta inay ku dadaalaan sidii ay uga gaashaaman lahaayeen cudurka halistiisa ugu dambeyntiina dowladaha ruushka iyo mareykanka ayaa la filayaa in bishii koowaad ee sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka ay yeeshaan wadahadal ku saabsan arrimaha hubka waxaa arinkan shaaca ka qaaday sarkaal oo hadlay madaxtooyada mareykanka oo looga arimiya white house oo u waramay wakaalada wararka e f p waa xukuumadaha washington iyo moscow ayaa waxa uu qorshuu yahay in ay ka wada xaajoodaan xakameynta hubka nukliyeerka iyo dejinta xasaradaha sare usii kacaya ee u dhexeeya dowladda ruushka iyo sidoo kale dowladda ay jaarka yihiin ee ukraine wadahadalada labada dhinac ayaa la qorsheynayaa inay furmaan tobanka bisha janaayo ee sanadka dambe labada kun labayo labaatanka